marka hore waad mahadsan tahay waad og tahay koo iyo labaatankii bishan shanaad ee tirsiga etoobiya waxaa ka dhacay shaqaaqo yar magaalada jigjiga taas awgeed ayaanu bendo magaalada ugu soo rognay annaga oo sugaynay amniga iyo xasiloonida magaalada haddaba intii aanu hadda aanu hawsha ku jirray muddo afar beri ah waxaanu hubsannay amnigii inaanu sidiisii hore ku soo celinay iyo xasiloonidii magaaladaba xubnihii rabshadaha ka dambeeyeyna aanu tallaabo ka qaadnay oo la xilxilay maadaama intaa in ka badan magaaladu ayna sii xanibnaan karin waxyaala fara badan ay jiraan magaaladiina xasiloonidii iyo nabadgelyadii ay dib ugu soo noqotay ayaa waxaanu shir aanu yeelan haadanaga amniga ee dowladgogaanka soomaalidu oo caawa noogu qabsoomay xarunta boolis commishinka in ayaanu go-aansanay inaanu qaadno bandoogii aan magaalada kusoo rognay hadda ka hor oo sababtuna waxa weeye kadib marka xasiloonadii ay taaba gashay nabadgelyadiina ay si sugan loo sugay kama dhigna markaa bandooga aanu qaadnay in dadkii amniga sii sugayay ilaamihii amniga iyo ciidamadii magaalada ku jiray inay ka tegayaan kama dhigna sidii bay usii joogayaan waxay sii dabagelayaan cid kasta ay kaga shakiyaan amniga cid kasta oo ay dareen nabadgelyo darri ay ka qaadaan ayay sii dabagelayaan laakiin dadweynaha iyo magaaladaba waxaan u sheegaynaa bandoogii inaanu si ofishaalia u qaadnay
intii aad ku guda jirteen muddada bandowga ee magaaladu saarneen waxaa qabada ma kala kulanteen bulshada
cabashooyin fara badan waan kala kulannay oo ay dadkuna leeyihiin bandooga saacadaha nagu yarayseen ama waad nagu kadiseen laakiin dhanka kale dadweynuhu wuxuu aada ugu mahadnaqayey waxaa qabada maadna kala kulmin dadweynuhu laakiin waxay aada noogu mahadnaqayeen intii bandooga magaalada lagu soo rogay xasiloonida ay dareeneen dadka qaarkood weliba hawsii badnaadaan dumarka oo kale waxay codsanayeen in looba sii dheereeyo
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay kalsooni intee leeg ayaad ku qabtaan in rabshadihii iyo shaqaaqooyinka ayna soo noqonayn isla markaana amnigu uu ahaanayo mid waara oo oo sii socda waxaanu ku qabnaa kalsooni buuxda oo waxaanu aaminsannahay dabagalka aanu hayno iyo sugidda amniga sii xoojinteeda waxaanu boqolkiiba boqol ku kalsoonaan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo in amnigu sidan si kasii adag ama si kasii fiican loo sii sugi doono waxaanu xusuusan tahay magaaladeennan in lagu qaban doono xuska magaalooyinka etoobiya oonu usii diyaargaroobayno inaanu heer kasta oo amni aanu nabadda sii sugi doono dadweynuhuna ay nagala shaqaynayaan si habboon gacanta ma kusoo dhigteen dadkii ka dambeeyey inay shaqaaqooyinka sameeyaan ama rabshadaha magaalada ka waday aada iyo aad kuwii ugu muhiimsanaa waanu soo qabanay kuwii ugu muhiimsanaa iyagoo weliba iyagoo qiranaya inay rabshado waxay ka bilaabmeen ay iyagu ay ay ahaayeen oo ay qiranayaan mar dhowna waxaa la horkeeni doonaa dadkana lagaga qancin doonaa sharciga hortiisa iyadoo t v-gana laga sii dayn doona